isdhexgal mudug sideed waxay ahayd muddo hadda laba sano iyo bar meelaha laga joogo marka muddo saddex sana hadda laga joogo ka hor markii dhismaheeda la gaaraa waxaa ka bilowda maarata khilaaf udhexeeya maamulka elsuno iyo maarata sidii galmudug arrinta ayada ahayd marka oo muddo soo jeedsamaysa dhowr jeero horena laga heshiiyey oo marar badan wax laga gaargaaray laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa oo hadda labadii sano udambeysay oo iyo barkii udambeeyey oo galmudug jirtay dhismareebna elsunna joogtay marka waxaa jiray kala qabnaan marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas la isaga yimaado oo dadku iswaraystaan oo si dhaba maaragtay wixii ha loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha codin marka ma isi soo hor fadhiisateen weli labadiina dhinac ee maamulka galmudug iyo midka ahlusunna
ha sida dhabta ah waa issoo horfadhiisana waana isla joognaa isku meelaan deganaha dhammaanteen waana maaragtay saakana shirka ugu furmay waana looda joogay marka haddana wuu socdaa marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dib heshiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabada u gaari lahaa iyo arrimahaas diyaar technical oo kooxaha ka tixgalaya annaga madaxdaana maaragtay muxua baksidia unahay hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa maxaa laga fili karaa oo natiijo ah marka dadka ku dhegaysanaya ee reer galmudug iyo guud ahaan ee soomaalidaba maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay ka soo baxaan shirkan maanta idiin furmay runtii shirkan waxaa kasoo baxaya wax fiican waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag waxaa ka muuqda maaragtay horsocod waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada soomaaliya ka jiro federaalkaasaa la socotaba intooda badan waa ishaystaan galmudugna maaragtay inay isqabsato oo hal meel maaragtay kasoo heshiiso oo muxuu ahaa kala fikir duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaado iyo kan busmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaasa kasoo baxaysa kulleyba maaragtay halkan maaha meesha lagu dhamaystiri doono laakiin waxaa imaan doona isafgarad dhaba maaragtay wixii laisku afgarto iyo wixii maaragtay laga wada hadlana waxaan geyn doonaa dalkeena iyo dowladdeena u geyn doonaa maaragtay halkaas waxaan kasoo bixi doonaa wanaag fiicanaan kasoo bixi doona insha allah maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda hortaagnaa in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee galmudug
runtii dhibka weyn oo ka dhex jiro wuxuu ahaa dee kala fikir duwanaanshaha saa la socotaba haddana saa ku shirka furmay hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay wixii loo kala duwan yahayna maarata si fiican looga doodo kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay hadda garastaa in maarata kala duwanaansho badan ay jirtay laakiin ay soo gaartay maanta bisel heer fiican kaas oo maaragtay ah in lasoo gaarsiiyo in la sura yimid maaragtay guud fiican la rajeenaya dadka soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka galmudug lafahaantiisa haddana waxaa muuqataa in aad wada socotaan oo aad dhinac ka soo wada jeedaan oo aad la xaajoonaysaan maamulka ahlusunna ee dhuusamo reeb fadhiya waxaa la isweydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xaliyey xaaladuse hadda halkee bay maraysaa runtii waa sax waaye arrintaas way jirtay galmudug waa ruuxooda waxaa ka taagnaa problem oo kala fikir duwanaansha horta arrinta ahayd oo haddii waxa oo madaxda galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay xildhibaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka iyo wax udhexeeyay ahayd arrinta iyada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr labaatan cashar laga joogo ka hor aan cadaado kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxsiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhex galay runtiina waa lagu guuleystay inta badneyd khilaafkiina waa la dhameeyey inta dhimanna waxaan rajeyneynaa maaragtay in sida ugu dhaqsaada u dhamaan doonta laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maaragtay dhinaca kalena ay la heshiinayso marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinaca inan dhinaca kale la heshiino wixii dhan ay dhammaadaan galmudugna hore u socoto meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican waxaan u fahmay buuqi waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha ee maamul goboleedka galmudug adiguna aad tahay ee madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ha waa si sax waaye xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug anigana waxaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug arrintaasna waa la dhameeyey insha allah wixii dhiman ama qofkii wax tabanahayna waa la dhamayn doonaa haddana maugu dambayntii ugu dambayntii shirkan maanta jabuuti idinkaga furmay goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo shirkan wuxuu socon doonaa saddex maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadduu ilaaha yidhaahdo oo isniina waxaan rajeynaya ilaa khamiistii inuu dhammaan doono insha allah waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed badan oo ah ayna ku wada farxi doonaan hadduu ilah yidhahdo